degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo weliba likwiday mashaariic dhismo oo laka bilow bilicda degmada iyo riidan dayactirka wadooyinka degmada oo ku dhowaad muddo tuman sine lankasuubina riidan habeen taasoo isku kaaladeen ganacsatada kujeeda degmada bulshada deegaanka waliba munaasabada lankamaha naga ee ganacsatada hormoodka ku hayta mashruucan oo riidan dayactirowka likwiday wadooyinka ku qayb galay maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka gobolka galgaduud dhalinyara odayaalka dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale waxaana kumid ah xubnooga shaldownaaya ku qayb galay munaasabada iyo weliba si guud een kama hadnagana dhalinyarada doorka muhiimka enka jarta mashruuca dhismo yoona taas ka tilmaamay in yeeta tabamarkaas degmada hakuu kabadaasa burburkii ku jaray sanooyinka fara badanaay akhyaari maanta halkan waxaan u joognaa inaan u mahad celinno oo ah akhyaarta degmadan ka soo jeeda mar ah nin siyaasi ah marna ah nin ganacsado ah oo kadib markii dadaal dheer ka bacdi ilaahay mahadiis degmadan ay xor noqotay dadka u soo xirxirtay oo nafya maalba ku baxshay ka mid ahay haddana maadaama ayna soo gashay hami inaan degmada horumar ka samayno ah ugu daaqay degmada baallo lagu muujiyo degmada bilicdeeda waddooyinka lagu furo wax kastee degmadan u baahan tahay looga qabto waxyaabaha asaasaadkii ah in looga maarmin degmada hadday ahaan lahayd meelaha bacaadku degay hadday ahaan lahayd in waddooyinka la furo hadday ahaan lahayd waxyaabaha kale ee goobaha danta guuda in lagu banneeyo intaba ayuu noogu daaqay salaan bacdiyeed waxaan u mahad celinaynaa walaalkeen waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsanta axmed nuurow kaalinta qiimaha badan oo ka qaata degmadan waxaan leenahay dadka asaagiisa oo asaga la midka ahina inay ku daysadaan axmed nuur sheekh guuleed si gaarana waxaan ugu mahad celihaynaa walaalkayna ama wiilkayni axmed nuur sheekh yuusuf guuleed oo degmadan aabbihii madax uu ka ahaa jiray asna hadda arinta laydiin sheegay oo juhdiga lagu bixinayo uu ka qayb qaatay dhammaantayna degmadan u dhalan waa wada nimid qof kastaba waxbay keentay qof xoolo keentay iyo qof xoog keentay iyo qof xawhay xeelad keentay in maqaniyo in joogta intaba looma kala harin intaas dadkau la qaybsadaa wuxuu sii dheeriyay marka arrintan gaarka ahoo bareefadka ahoo magaalada bilacdeeri lagu soo celinaayo mar kale taasna waa ugu mahad celihiinaa oo isku diray xoog iyo xoole intaba wixiisana waxaan leenaha allah u barakay insha allah haddii ilaahydmo magaciisa ay ku astaysan tahay oo runtii horena aan u ogeyna inuu degmadan dadka hantidiisa ugu deeqayo difaaca degmadan ka qayb qaatay iyo deegaanada kale haddana maanta u soo qadimay makiinadan cagafka ah oo looga shaqaynayo runtii sidii guddoonku uu sheegay bilicda magaaladan keliyana aan ku koobnayn oo difaaca deegaanka qayb weyn ka ah oo aan dadaalka maalmahan ay waddo aan wada arkaynay aad iyo aad aad ugu mahadsantaha walaalkey cimrigaaga allaha dheereeyo horena waxaa lagaaga bartay dadaal kasii dheeriya tanna inaad halkaad wada kasii laba laabto aad iyo aad aad ugu mahadsan tahay ma laa yashkur inaasa laa yashkur illah qofku markuusan dadka ugu mahad celin ilahina uma mahad celiyo ma laa yashkuru ilqaliila laa yashkuru ilkaiir wax yar qofkan ka mahad celin wax badan kama mahad celiyo bulshada degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo weliba siyadii handhawaayna reedan dayactarkiiyo dhismooyinka la kuwada degmada